wasaaradda gaadiidka ee duulista hawada dowlgoboleedka jubbaland ayaa kulan looga hadlayay hintisharciyada gaadiidka ku qabata magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaana kulanka kasoo qaybgala qaar kamida gaadiidleyda ku nool magaalada kismaayo iyo qeybaha kala duwanee bulshada kulanka ayaa intii uu socday waxaa diradda lagu saaray sidii bulshadu ay uga qeyb qaadan lahaayeen sharciga hintisharciyeedka wasaaradda gaadiidka duulista hawada dowlgoboleedka jubbaland ay soo saartay taliyaha howlgelinta gaadiidka maamulka jubbaland cabdishakuur ayaa ugu horeyn ka warbixiyey kulanka waxaan aad ugu faraxsanahay maanta kulankeennan aan isugu nimid halkan xaqiiqatan annaga haddaan nahay taraafikada waxay noo leedahay mudnaan gooni ah inaan helno xeerka nabadgelyada wadooyinka oo ay wasaaraddu soo qorshaysay xeerilayaalada u dhiibtay baarlamaankana la hordhigi doono xaqiiqatan waxaan is leeahay waa tallaabo dowladnimo ah oo horey loo qaaday khaasatan dadka mujtamaca intii ay danaynaysay barnaamijka oo naga soo qayb gashay ayaga laftooda aragtidooda ka dhiibtay waxaan ku darsanayaa barnaamijkaas xeerkan markuu soo baxo waxaa laga yaabaa in uu dalkan iyo dadkanba amnigiisa iyo nabadgelyadiisa wax badan ka bedelo waxaana codsanaynaa in si ku habboon loogu looga amar qaato shuruucaha ama waxyaabaha uu xeerku ina farayo hadda ka hor waxaan ku shaqaynaynay soomaalidu waxay tidhahdaa wax xeerjajab la yidhahda ama daalacnaazil waxaa og tahay waddankeenu in badan buu burbur ku soo jiray maalinba meel baa la soo taagnaa dhanka kale maxamuud ciise xarbi agaasimaha guud ee wasaaradda duulista iyo gaadiidka dowlgoboleedka jubbaland ayaa ka hadlay ujeedada kulanka kasoo qaybgalayaasha dhammaantiin si guud waan idinka mahad celinaynaa wakhtigiinna waan idinka mahad celinaynaa ka qayb qaadashada dib eegista iyo diyaarinta xeerka gaadiidka dhulka ee dowladda jubbaland xeerkan wuxuu yahay mid muhiimad gooniya u leh gaadiidleyda wasaaradda gaadiidka iyo guud ahaan bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada uu khuseeyo xeerkan sida gaarka uu khuseeyo waa baahi baa loo qabaa xeerkan hadday tahay dhinaca nabadgelyada wadooyinka hadday tahay dhinaca dakhliga oo xeerkan wuxuu yeelan doonaa mas-uuliyaadka markii lagu gafo waxaa ka dhalan doona ganaaxyo ganaaxyadaana waxay dowladda usoo hoyn doonaan dakhli ka dhalan doona